waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali iyada oo uu weli jiro khilaaf dhinaca hanaanka doorashada soo aadan marka uu dhammaado muduxilaadka dowladda federaalk ee soomaaliya iminka jirta oo ay isku hayaan dowladda iyo kooxaha mucaaradka ah ayaa waxaa maalmihii lasoo dhaafay muqdisho ka dhacayay shirar iska soo horjeeda oo mid lagu ayidayo rabitaanka hoggaanka sare ee dalka ee ku aadan qabashada doorasho qof iyo cod iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah oo iyagu aaminsan in aysan xilligan dalka ka dhici karin doorasho qof iyo cod ah oo soo jeedintaasi ay tahay mid madaxda dalku ay ku doonayaan inay muddada ku sii dheeraystaan kooxaha siyaasiyiinta mucaaradka ah oo isbahaysi samaystay islamarkaana ay ku jiraan madaxweynihii hore ee dalka shariif sheekh axmed iyo siyaasiyiin kale ayaa shir wadatashi ah ku yeeshay magaalada muqdisho waxaanay ka soo saareen war murtiyeed eedayn culus oo dhinacyo badan lagu jeediyey hoggaanka sare ee dalka oo ay ku tilmaameen mid ku tuntay mas-uuliyaddii ka saarnayd dastuurka dalka ka oo uu ku bedelay mid uu isagu wato siday yidhaahdeen shirku markuu arkay kow inuu madaxweynuhu si bareera ugu tuntay mas-uuliyadda ka saarnay mas-uuliyaddii ka saarnayd dastuurka uuna jebiyey qodobka koowaad faqradiisa saddexaad ee dastuurka kumeel gaarka ah oo si cad u qeexaya in gobonnimada iyo midnimada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay tahay laguma xadgudbaan labo in madaxweynuhu ku fashilmay ilaalinta isku-haynta iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed taasoo lid ku ah mabaadiida asaasiga ah ee ku dhisan tahay nidaamka federaalka ah sida ku cad qodobka saddexaad faqradiisa saddexaad ee dastuurka kumeelgaarka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya saddex in madaxweynuhu caadaystay mijaxaabinta kala socnaanta awoodaha dowladda mijaxaabinta iyo iskumilanka awoodaha dowladda taasoo wiiqaysa hufnaanta iyo isla xisaabtanka hay-adaha dastuuriga ah sida ku cad qodobka saddexaad faqradiisa afaraad ee dastuurka kumeelgaarka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya afar in madaxweynuhu uu dastuurkii ay soomaalidu heshiiska ku ahayd uu ku bedelay dastuur uu ka leeyahay dana gaar ah kaas oo aan loo marin hanaan sharci ah oo waafaqsan habraacyadii dastuuriga ahaa shan in lacago sharci darro ah si joogto ah loogu soo rogo ganacsatada gobolka banaadir taasoo sababtay inuu xidhmo suuqii ugu weynaa ee bariga afrika ee suuqa bakaaraha iyo xaaladda nololeed ee shacabka ku nool gobolka banaadir taasoo ka dhalatay canshuuraha xaddaafka ah iyo shaqola-aanta baahsan ee ka jirta dalka lix in madaxweynuhu horkacayo boobka hantida guud ee qaranka barakicinta iyo awoodu sheegashada shacabka danyarta ah ee ku nool magaalada muqdisho islamarkaana dhulka laga barakiciyo dadkii danyarta ahaa laga iibinayo ganacsato si gaara ugu xiran madaxweyne xasan sheekh maxamuud dadkiina aan loo samayn dibudejin ay xaq ugu lahaayeen dowladooda mucaaradka ayaa dhanka kale madaxweynaha dalka ku eedeeyey inuu samaystay guddi doorasho oo aan haysan wax sharciyad ah siday yidhaahdeen iyagoona intaa raaciyey in haddii madaxweynuhu uu ku adkaysto qabashada doorashada aan laysla ogolayn ay cid weliba qabsan doonto doorasho u gaar ah toddobo in madaxweynuhu samaystay guddi doorasho oo aan loo oo aan lahayn wax sharciyada kaasoo baalmarsan qodobada dastuurka ee qeexaya dibudhismaha iyo shuruudaha laga rabo guddiyada noocan ah sida ku cad qodobka boqol iyo tobaniyo koowaad faqradiisa labaad qodobka boqol iyo tobaniyo koowaad xarafkiisa e iyo qodobka boqol iyo tobaniyo koowaad g ee dastuurka kumeelgaarka ah ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya shirku wuxuu si cad u diidayaa iskuday kasta oo aan waafaqsanayn hanaanka sharci iyo wadatashi ee dastuurku tilmaamay ee lagu bedelay dastuurkii kumeelgaarka ahaa ee ummadda soomaaliyeed heshiiska ku ahayd iyo sharci kasta oo ka dhashay waxkabedelkaas lagu saleeyey danta shaqsi afar shirku wuxuu caddaynayaa in guddiga doorashada ee uu magacaabay madaxweynuhu aanay lahayn sharciyad islamarkaana uusan aqoonsanayn ururada siyaasadda soomaaliya iyo qeybaha kala duwan ee bulshada maadaama aan loo marin habraacyadii laysla ogaa aysanna ahayn guddi dhexdhexaad oo madax bannaan shirku wuxuu caddaynayaa haddii madaxweynuhu ku adkaysto qabsashada doorasho uu keligii maamulanayo ay cid kasta u madax bannaan tahay inay qabsato doorasho u gaara ugu dambayntii shirku waxa uu ka digay in hay-adaha amnigu ay ku milmaan siyaasadda iyagoona ku baaqay in la isugu yimaado shirweyne ballaaran islamarkaana siyaasiyiinta mucaaradka ah ay diyaariyaan hanaan doorasho laysku waafaqsan yahay shirku wuxuu u arkaa in ay masiibo qaran tahay in hay-adaha amniga ay ku dhex milmaan loona adeegsado arrimo siyaasadeed aan ku celiyo shirku wuxuu u arkaa inay masiibo qaran tahay in hay-adaha amniga ku dhex milmaan loona adeegsado arrimo siyaasadeed sidaa darteed waa in ay ka waantoobaan madaxda dowladda federaalka ah islamarkaana ay u ogolaadaan islamarkaana ay ogolaadaan si madax bannaan in waajibaadkooda u gutaan toddobo shirku wuxuu ugu baaqayaa madaxweynaha in uu kusoo laabto xeendaabka sharciga ah kana waantoobo tallaabooyinka horseedi kara xasilooni dare siyaasadeed mid dhaqaale iyo amni sideed shirku wuxuu cambaareynayaa in ganacsatada in ganacsatada awoodi weysay bixinta lacagta sharci darrada ah lala beegsado xarig hanjabaad iyo cadaadis kale shirku wuxuu sidoo kale ka digayaa saameynta togan iyo mid taban midda taban ee ay arrintan ku yeelan karto xasiloonida caasimadda iyo nolosha shacabka sagaal shirku wuxuu ugu baaqayaa dhammaan waxgaradka bulshada soomaaliyeed iyo saamileyda siyaasadeed in la sameeyo wadatashiyo ballaaran islamarkaana la ysugu yimaado shirweyne lagu badbaadinayo jiritaanka midnimada soomaaliya ugu dambeyn shirku wuxuu ku baaqayaa in siyaasiyiinta mucaaradka diyaariyaan hanaan doorasho oo laysku waafaqi karo ummadana usoo bandhigaan kaasoo bedel u noqon kara doorashada madaxweynaha keligii doonayo inuu maamusho si uu kursigu ugu sii joogo ama ugu soo laabto dhanka kale siyaasiyiinta iyaguna taabacsan aragtida dowladda ayaa shir ku yeeshay magaalada muqdisho waxaana shirkaasi ay soo agaasimeen xisbiga u b d ee uu madaxweynuhu ka tirsan yahay ka qaybgalay wasiiro xildhibaano iyo siyaasiyiin kale waxaana halkaasi laga muujiyey sida ay u taabacsan yihiin waxqabadka dowladda iyo qabashada doorasho qof iyo cod ah siyaasiyiinta halkaasi ka hadlay waxaa ka mid ah sanatar muuse suudiye laxow wax badan ayaa qofta aqle leh ay rabtay inay bulshadu xulowdo oo rabto in dadku xur naqdaan oo iida shakhsigeeda allaalwiish iyo qaabdarre iyo iska dab ureeg wax ku rabin laakiin qoftii wax iimaankeeda uu gaaban yahay iska dab ureeg wax ku rabto doorasho lama qabo karo intee lagu qabahaa haye qanasaar loo qabahaa waxaasay ka daba wareegay waxaas waa dhammaadeen baarlamaanku waa gudbiyey asoon kukala raaricin waxaanu mahad celihaa guddoomiyaha baarlamaanka ku-xigeenadiisa oo labada baarlamaan xildhibaanadoo dhan oo ayagoon kala hirin gacanta u taagay maalintaas ayay xuroobeen shacbiga wixii ka dambeeyey qoftii iska neefsatay idaa iska neefsatay lama qaban karo hayee mataqaanaa intee lagu qabahaa inti la qaban karaa la qabahaa ha la tashado aa lamida wardigu cadowgaad bateeyaa kula tashaa qoftu waxay la tashataa qof taladeed u anfacayso laakiin adoo taladi dumihaayo oo qoftiiba ridaayo lagula tashaa maa qof kula tashee ma leh dhankiisii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayey munaasabad ka dhacday muqdisho ayaa jeediyey hadal u muuqday mid uu ugu jawaabayey siyaasiyiinta mucaaradka ah isagoona ku tilmaamay kuwo marin habowsan oo u baahan daweyn maskaxiyan ah ninka markaa jidka la taagan xumaha soomaaliya inuu jidka ka sheego waa hoognay waa baqnay intaad duntay balaayaa inta kasoo butaaci rabto albaabada naaraa kasoo furmaysa hebelne albaabkii naartuu rabaa inuu furo war hayey war hala qabtaay war halaga dhacay meel ay caqli ay ku san tahay ama ay wax ku leedahay ama wax ku dhalaysa qofkuna siisa inuu waa run siyaasaddu isriixriixay leedahay isjijiid waa leedahay mar marka qaarkood dadkana dabeecada ilaahay uma qof walba leeho qofka bahalkan hadduu soo qaato uu meeshan soo istaago dareenkaa ka tegaayo wixii uu la qari lahaayo markii bannaanka joogo inuu qariyo ay ku jirtay oo bahalkan markuu soo hor istaago horta un aanuu qari karayn oo ka imaanaysa marka dadkaas xoogaha waxaan leeyahay psychological counseling waxbay u baahan yihiin hala daaweeyaan leenahay hadaa la yidhaha insha allah wararka s b s magaalada muqdisho
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho